bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh hamiin fayle saaxib yaal ha ka dhowaada warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobada una sinhayna unimaadan welibaa ankuwiina amarya welibaa la duldhikay shicibka degmada xudur ee gobolka bakool dowladda hoose ee beledweynin welibaa wediyay qorshe markaasi lakadayactiro uu soolarka ka sheegaya uu iriida xildhibaan jeesow oo ku tirsan baarlamaanka soomaaliyana weliba uusu ku hadalay xiisada dowladda soomaaliya iyo kenyan dhexaysii weliba dagaalkii mardhow ayta ku dhiiyay xuduudda dalalka soomaaliya iyo kenya dhaqdhaqaaqyo ciidana weliba iyo ku dareerana gobolka shabeellaha hoose cabdiweli gaas madaweynigii hore ee maamul goboleedka puntland weliba uuse rajo humo markaasi ku muujiyey in doorasho iyo kudhiiday dalka soomaaliya akhbaaraadka banaankan weliba ankuwiina dowladda turkiga oo markaasi ka dhawaagtay go-aamo lanku horseeda uu cudurka coronavirus
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
amiinimaha jimaacow sabtan iyo hagalahayta taarikdan iyo kabeeganta tumin sadiida bilah saddexaad sanadka labada kun iyo labaatanka antaas may haayeen qodobadii warkaana hamiinimaan ku weynaayeen diyaar garooba uso oo faahfaahsan dowladda hoose ee degmada beledweyneha gobolka hiiraan weliba iyo wadda ee ololo markaasi lakadayac tirow soolarka ka shagaya uu iriido oo markaas lakawada teegay jididka magaaladaas faafahinta warkan bashiir cabdulaahi cusmaan iyo ninhaaya
ku-xigeenka duqa magaalada beledweyne cabdi xuseen cinjeex ayaa sheegay in dowladda hoose ee magaalada beledweyne ay wado qorashe lagu dayactirayo nalalka ku shaqeeya cadceedda oo qaarkood xilligan aan shaqaynin kadib markii cilad ku timid qeybaha micnaha nolosha ee soolarada ee magaalada oo micnaha maaragta ku xiran siiba laamiga soolarada ku xiran oo laba kun toban iyo saddexdii xilligii oo la sameeyey soolaradaas muddo badan ayay shaqaynayeen wax haba yaraate ee laba kun toban iyo saddexdii ilaa laba kun iyo labaatanka hadda lagu jiro wax haba yaraade ee dayaxtir ay helayo ma jirto wixii way taagan yihiin mana shaqeeyaan shacabkana wax weyn ayay u haayeen magaaladana way ifinayeen habeenkii leerko waa lagu adeeganayey bilicdii magaalada ayay dib ay usoo celinayeen hadda xoogooda waa dansan yihiin haddii aan nahay anaga dowladda hoose maayer ku-xigeenkii duqa magaalada waxaan rabnaa marka maadaama muddo badan ay waxaas ay taagnaayeen oo dayactir aysan helin in hadda aan yacni la kaashano hay-adaha oo magaalada fadhiyo fadhigooda beledweyne oo yihiin waxaan rabnaa wax alla wixii oo macnaha laamigaas raacsan oo ka hadlaysan in micnaha maaragtay dayactir aan ku sameyno wixii ka hadlaysan oo markaasi dayactirka u baahnaay waxaan rabnaa marka assessmentigii la sameeyey wixii marka hadleysnaa iyo wixii oo fiyoobaa wixii oo hadleysnaa ayaa batay marka maadaama marka wixii ay sameyn ay rabaan waxaa jirto qeyb oo qoraxsinka ah iyo qeyb oo bariga waxa uu sheegay in hadda uu qorshaha yahay in konton xabo oo ku shaqeeya cadceedda ay dayactiri duraan hal meelaan dayactirayna marka ma dhehayno magaalada waa hal waxaan rabnaa haddii alla yidhaahdo in qeybtaas qoraxsanna aan dayactirno qeybtaanna aan dayactirno saas darteed wixii markaas assessmentiga soo dhammaaday dhanka buunduweyn xaggeeda maxaan ku sheegaa oo manaha laga leexiyo aargada ilaa iyo macnaha buunduweyn wixii baallo ahoo taagan hulowdaag wixii baallo ahoo taagan xaawataaka wixii baallo ahoo taagan ilaa iyo waa kaasaa iyo nuur xawaad ilaa iyo ceel jaalle waxaan doonaynaa kontonkaas baallo assessmentiga lagu soo sameeyey ina la dayactiro waxqabadkoodana la rabo bilicda magaalada inay soo celiyaan oo noloshii oo baallooyinkii
waayahay kaasmay haayay maamulka koo ku mid ee maamulka dowladda hoose ee degmada beledweyne oo ku hadlaayay dayactir markaasi oo ku bilaabo doonaan soolarka iriida ka shaqeeyo oo wada suran jididka magaalada beledweyne warkii hamiinamiyaha weli dhugunsadaytan wararka kale ee uu nimadan unasiinhayn waliba ku mid ee amarya weliba markaas laha ku saaray xaaladda amni ee degmada xudur waana markaas dadka reer xudur la fari inay iyo amniga ku shaqeeyaan gureed kulung markaasi obeladang mas-uuliyiinta shil bedelan ee maamulka degmada ee xarunta gobolka bakool ayaa weliba markaasi lahasaaray amara shil bedelan oo la xiriira dhinaga amniga kaas oo la faray dhammaan shicibka ka nool degmadaas guddoomiyaga howlo guud iyo guriyeynta degmada xudur cabdirasaaq isaaq saajin oo sheegay in kulunka markaasi laha ku saaray in qof markaasa uusa markaas qaange waa qof uusa qaangaar ahayna usa waa qof qaangaar uusan ahayna degmada dhatay titia markaas uusa ankawadooda korna moota bajaaja oo markaasa ka dhasha gayaasa degmada dhatiya saas oo kale dhammaan ganacsatada degmadaas xudur iyo weliba yoona la sheegay haan sheeno daawooyinka iyo weliba cabitaanada in iyoona markaasi la faray in iyo isku hubiyaan tayada daawooyinka iyo weliba bagaashka raashinka iyo markaas sheenayaan degmada xudur dadka markaas ku dhaga adeegow waana anfulina amarkan hakubahi maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo weliba uuse sheegay guddoomiyaha inuusa ku qaadan doono tallaabo sharciga waafaqsan xildhibaan daahir amiin jeso oo ku tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa weliba usu ku hadalay xiisada dowladda soomaaliya iyo kenyan dhexaysa iyo weliba dagaalka iyo xuduudo ku dhiimar dhawayti faafahinta warkan cabdinaasir axmed mayow iyo ninhaaye xildhibaan aamiin jeesow oo ku mid ah xildhibaanada gola shacabkaiyo sheegay in xiisadan dhexayta soomaaliya iyo kenya iyo dagaalkii kudhihiyo xuduudu isu saameyn ku weeladay murunka badda ee andhexeeya lamada dowladood xildhibaanka oo la hadalaya b b c-dii yamaybasi sheegay in kenya iyo sicati hanka xadgudubti soomaaliya islamarkaasayna iyo huway hayta koox jabhad oo usan la jeeda ciidamada u soo gaamiyo cabdirashiid janan waa siduus hadalkan dhake saasoo kale maybasi sheegay xildhibaan aamin jeesow in dowladda soomaaliya dhowr mar kenya iyo ankadigti in eroojida fargelin isu sheegi in iyo ka hayta arrimo soomaaliya balse dheg jalagninsiina anka dambeyntii mayba isu sheegay xildhibaanka in dowladda kenya iyo welisha dhibaatooyin iyo ka hayta soomaaliya maybana isu sheegay in soomaaliya u ogolaada waa waadax waaye waxa muxuu waaye xadka ka socdo sidaad la socotaba arrintii badda ayaan anagu aragnaa inay daba taagan tahay barashar ay saarayso dowladda soomaaliya dowladda kenya ayaan u aragnaa tan ugu daran oo runtii aan dhihi karo weliba damiinnimo ayaa keenayso waxaa weeye in xadkii madheera iyo iyo muxuu ahay beled xaawo in jabhad lagu aas-aaso oo aad arkayseen inuu dagaal ka dhacay oo shacabkii labada dhinacba ay wax ku noqdeen marka anigu waxaan qabaa arrintan oo dhan waxay daba socotaa arrintii badda xildhibaanadii reer madheera iyo wajeer waad maqlayseen waxa afkooda ka dhacay in ay lahaayeen nin ka fakada cadaaladda oo wadankooda soo galay oy dowladda soomaaliya baacsanayso hanagala celiyo
dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo weliba markaasa iyo ku dareeraan natan iyo weliba hiraabtan gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan hiraabtan ilaa galabtan iyo kuwadeena degmada awdheglo oo ku tirsan gobolka shabeellaha hoose meelahaas oo dagaalo markaasi iyo ku dhiyeen howlgalka iyako ay kureedta markii hamiinka hor iyo weerar ka qaadeen saldhig waa saldhigyo iyo ciidanka dowladda kala hayeen awdhegla ciidamada dowladda xubno ku tirsan ururka al-shabaaba wayna meelaas ku dhiyay dagaal dareeri hanu ku badan hal saac dad roogi degmada awdheegdhiyaa warbaahinta weliba iyo insheeganay in hiraabtan waa berigii hora ciidamada dowladda iyo oo wadadaan baabuurto dagaalka noocyadii shalbadilan laka aragii gudo magaalada iyo weliba banaanjey iyo una markaasi wadeen baaritaanaha iyo weliba saas oo kale baabuurtaha galow degmada iyo baaritaana kasoo biyaayaan markii uusa degmada awdheegla ku dhihi dagaalka ayaa weliba saraakiila ciidamada iyo sheegana ini iyo isku difaaceen weerarkii markaas kukoy dhiniga al-shabaaba haabahaato iyo markaas bilaabayaan howlgalaha kudhina ee se markaas iyo unku saaran tuurooyinka kale ee markaas weli kukuroogaan al-shabaab gobolka shabeellaha hoose degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa weliba markaasi ciidamada danab iyo la wareegana bartamihii sanadkii unahamoodni ee labada kun iyo toban iyo sagaalkii iyoona markaasa kusuubiyaan saldhigya waaweyn walina mararka qaar meelaas weerar shalbadilan ka qaaday xubno ku tirsan al-shabaab cabdiweli gaas oo horey inhaay ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya ku tirsan taas oo kalena haay madaweynigii hore ee maamul goboleedka puntland ayaa weliba markaas use ku hadalay xaaladda dalka soomaaliya iyo weliba doorashada hani eedan ee ku dhihi doonta gudo dalka soomaaliya ra-iisul wasaarihii dowladdii ku-meeldeerka hayti ee markaas lahakadhisi dalka jabuuti cabdiweli maxamed cali gaas taas oo kale madawiinaha kunagadi maamul goboleedka puntland ayaa weliba isu ku hadalay doorashada dalka ku dhihi doonta lamada kun labaatanka lamada kun labaatan kowda cabdiweli maxamed cali gaas oo markaas rajahumo ku muujiya dadaalada dareere ee markaas la kafiiryahay doorashada iyo weliba waqtiga markaas iyo dhammaada doonta welina markaas usa dowladda ka dhaliilay inay markaas uun ku gohonayna gobashada doorasho gaas iyo weliba shacabka soomaaliyeed usa injeediyay in iyo markaas waa ini iyo aqbalna waqta kororsi ama reed markaas andhikadow lakasuubiyo doorashada dalka ee markaas la filahay iniyo dhiida dhammaadka sanadkan labada kun iyo labaatanka ilaa bilowka sanadka hadareere ee labada kun iyo labaatanki kooda meelo warkaas kula dareetaan saaxiib yaal raadiyaha warsan ee baydhabo dowladda turkiga ayaa weliba markaas iyana saartay go-aamo lakuka horseedo cudurka coronavirus dowladda turkiga ayaa weliba ayay sheegtay in dowladda go-aan markaas iyo ku-deertii laku bilaaba tuman ilita bilan in la fasaxahay muddo sida todobaad ee iskoolaadkii weliba jaamacada turkiga dowladda weliba ayay sheegtay in markaas iyo hakarogtii xaalad deg deg ee dalka walina markaas iyo sheegtay in tallaabadan markaas lankudanleeyey ka horseedowka faafowka caabuqa coronavirus hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o yaa weliba horey an sheegtay in dhammaan gudo qaaradda yurub iyo dhammaan qaarado kale ee adduunka cudurkan usa kafaafi waana halistiisna usuwadada warkahamiinimee dhugunsadayaal idaacadda warsan siinku kooyay waana kula dareeteen surunkan iyo ninkudhenyi warka waliba sinadarasi ayaanoo jeceelwe id alaala idii warkaana dhaaf waliba usariyad unku fiirsado kore ama isun ku dhugusado kore website-ka idaacadda oo ee warsan radio dot com hantii warkan warnimadii reedanku kulmi doogna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu